أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suurati yaasiin aayadda soddon iyo saddexaad ayuu ka bilaabmayaa casharkeena caawa wuxuu alla leeyahay subxaanahu watacaala waآayaة lahm اlأrض اlmaytatu أxyaynaaha wاlأrdu dhulkii almaytatu dhintay aayatun aayad weeyaan calaamad ay waxdaaniyada alla ku garan karaan iyo bachiga jiritaankiisa lahum iyagii ayuu aayad u yahay oo kufaaru quraysh iyo wax allaale wixii bachiga iyo inkirsan ayay aayad ay u tahay dhulkaa dhintay say aayad ugu tahayna axyaynaa waan noolaynaynaa haa iyadii baan noolaynaynaa wa akhrajnaa axyaynaa waan noolaynay haa iyadii wa akhrajnaa waxaan soo bixinay minhaa ardadii xaggeeda xabban ayaanu ka soo bixinay xubuub la cuno fa minhu xabaddii xaggeeda ayay ya'kuluuna ka cunayaan wajacalnaa waxaan yeelnay fiiha fil ardi dhulka dhexdiisa waxaanu yeelnay jannaatin beerayaalo beeraha oo min nakhiilin geedtimireed ka ahaadeen wa acnaabin cinab ka ahaadeen wafajarnaa waan jeexnay oo waanu burqinay fiihaa ardadii dhexdeedii maa-an biyo ayaanu ka burqinay min alcuyuuni ilaha xaggooda oo ila biyo ah baanu ka burqinay waay oo aan ka jeexnay liya-kuluu sidaa maxaan u yeelnayna liya-kuluu si ay u cunaan min thamarihi miri ee ardadii ama ilihii mirahoodii si ay u cunaan xaggooda ay uga cunaan wamaa camilathu iyo wamaa waladii kii camilathu ay shaqaysay aydiihim gacmahoodu waxay shaqaysteen say uga cunaan afalaa yashkuruuna miyaynan shukrinaynin oo aynan rabbi u shukrinaynin ayb halkan alla marka dhowr aayadoodba waxay ku saabsan tahay aayado iyo calaamaad tusayo qudrada rabbi subxaanahu watacaala uu awood u leeyahay inuu soo celiyo bani aadamka markay dhintaan ka gadaale oo uu xisaab iyo aakhiro usoo celin karo waxaa lagu bilaabay dhulkii maxaa yeelay dhulkii waa kor joognaa waa waxa meeshaan ku dhaqannahay markaan nool nahay markaan dhimanana nalagu duugayo oo masaalixdeennii iyo howlaheennii aan ku kor qabsanno isaga korkiisa dhulkaa lagu bilaabay marka aan ku kor nool nahay waxa aayad iyo mucjizo ama yacnii awoodda rabbi subxaanahu watacaala inuu soo nooleeyo dadka inuu alla awooddaas uu qabo dhulkan dhintay ee alla uu intuu abaar la dhintay ee intuu alla nooleeyo uu markaa roob ku nooleeyo qurxiyo wax laga cuno wax laga cuno uu kasoo saaro taas baa aayad waxay tahay tusayso bachiga inuu rabbi awoodo subxaanahu watacaala aayadda labaad ee laga hadlayana waxa ay tahay habeenka iyo maalinta iyadana waawaa aayad kale oo lagu garanayo qudrada rabbi subxaanahu watacaala mid saddexaadna waa qoraxdii iyo dayixii mid kale oo afaraadna waxa ay tahay xambaaridda alla uu bani aadamkii nasligiisa uu ku badbaadiyey markii duufaanta iyo biyaha kor iyo hoosba laga keenay innaga inaan nahay duriyad ka farcantay aabbayaalkeennii hore aabbayaalkaas oo markaa nebiyullaahi nuux galayo kuwaasna waa kuwii ilaahay doonida uu ku badbaadiyey oo uu faracooda si uunan u baabi-in iyaga markaa alla uu ku badbaadiyey intaas oo aayadood ayaa laga waramayaa marka dhulkii baa marka lagu bilaabayo allah wuxuu yidhi waalardu lmaytatu marka wa aayatun waa khabar waaye waalardu lmaytatuna waa mubtadihi waay maxaa yeelay waxaa la diidayaa haddaa wa aayatun mubtada waa laga dhigi karaa laakiin waxay noqonaysaa musawiq inay u baahato haddii musawiqa looga dhigo lahum taas oo iyada laga sifeeya haddii laga dhigana waxaa kasoo baxayso sifada iyo mawsuufku inay tankiirka iyo tacriifka ku kala bedelnaadaan ayaa ka dhalanaysa sidaasna jaada ma aha marka saa darteed waxaa fiican waa aayatunta in khabar muaqara muqadama laga dhigo mubtadihina lasoo hormariyo waalardu lmaytatu ay noqoto waalardu ardadii ama dhulkii almaytatu dhimatay ardadii dhimatay ee abaareysatay aayatun aayad weeyaan midaasi lahum iyagay aayad u tahay ay rabbi ku gartaan qudradiisa bacfi uu u leeyahay jumladan axyeyna ahaana waa isti'naafu bayaanin waaye oo dhulkaas noo dhintay sidee bay aayad iyo mucjizo ku tahayna waaba tan axyeynahaa waa marka marka jumladan dambe waa jumlo cusub bayaan iyo tafsiir baana ku jiro dhulku sida uu aayad u noqonayay tafsiir uga tahay ayb waalardu dhulkii almaytatu dhintay ee yacni dhintay abaaraha abaarta la dhintay aayatun aayad weeyaan lahum iyaga ayuu aayad u ahaaday axyeynaa waan noolaynay haa ardadii dhimatay ayaan noolaynay sidaanay aayad ku noqotay macnaha inaan noolaynay wa akhrajnaa waxaan soo bixinay minhaa dhulkaa xaggiisa xabban ayaan kasoo saarnay xabad xabad marka wax allaale wixii dalag ahe la cunaa la yidhaha ama masaga ha ahaato ama qamadi ha noqoto ama gelley ha noqoto ama yacnii heed ha noqoto waxaan xubuubta ahee la cunoo dhan wahay wa akhrajnaa waxaan soo saarnay minhaa xaggeeda xabban ayaanu kasoo saarnay xubuub wax la cuno fa minhu isaga xaggiisa ayay ya-kuluuna ka cunayaan noloshoodiiba xabaddaas aan dhulkaa dhintay markaan roobka ku di-inay kasoo dhalatay ayaa noloshooduba ay ku xiran tahay oo ay ka cunayaan wajacalnaa waxaanu yeelnay fiihaa dhulka dhexdiisa waxaanu yeelnay jannaatin beerayaalo ayaan yeelnay oo dalag iyo mire iyo miro labadaba ay kasoo baxayaan beeraha oo min nakhiilin geedtimireed ka ahaaday geedtimireedyo wa acnaabin iyo cinab labada timirtu quudna waa noqotaa cinabkuna waa fawaakih marka xabadii la cunaayeyna waa lasoo hormariyey fawaakihdii iyana waa kuwaana marka kulli dhulkay ka baxayaan wafajarnaa waan dilaacinay oo waan burqinay fiihaa fi l ardi dhulka dhexdiisa maa-an biyo ayaanu ka burqinay marka fajarnaada mafcuulkeeda waa lasoo qadarayaa maa-an baa la dhahayaa biyaha oo min alcuyuuni ilaa xaggooda ka ahaaday ilaa dhammaantood xaggooda ka ahaaday ama in la yidhaaho wafajarnaa waan dilaacinay fiihaa fi l ardi dhulka dhexdiisa maa yantaficuunahu wax ay ku intifaacaan ayaan dhulka uga dilaacinay min alcuyuuni oo ila ah ilahan marka biyaha ah ee lagu intifaac lagu intifaacsanaya iyo ay ku baxaan ayaanu dhulka ka burqinay waay ayb liya-kuluu min thamarihi sidaana muxuu alla u yeelayna liya-kuluu inay cunaan min thamarihi mirihiisii inay ka cunaan ayb min thamari lmaa-i damiirka marka biyaha loo celinaa lianna iyagaa soo dambeeyey wafajarnaa fiiha min alcuyuuni ilihii wixii ku dhex jiray oo biyaha ayaa loo celinayaa damiirka marka wuxuu noqonayaa liya-kuluu inay cunaan min thamarihi min thamari lmaa-i mirihii biyahaas ku baxay yacnii biyaha aan dhulka ka burqinay korna kasoo daynay mirahoodii inay cunaan darteed ayaan saa ugu yeelnay wamaa camilathu laba tafsiir baa ku jirto maada waxa ay noqotayna ku xiran tahay haddii la yidhaha maadu waa mawsuula damiirka camilathu maada ayuu usoo noqonayaa isagaana caa-id noqonayo macnuhuna marka jumlada yacnii siladaasi iyo waxa ka dambeeyana fii maxalli jarin weeyaanoo min thamarihi bay ku cadfan tahay macnuhuna sidan buu noqonayaa liya-kuluu inay cunaan min thamarihi biyaha mirahoodii inay ka cunaan iyo wamaa ay ka cunaan camilathu ay shaqaysay aydiihim gacmahoodu waxay shaqeeyeen waxa ay gacmahoodu shaqeeyeen maxaa laga wadaa waa wixii ay beereen waay waxna ilaahay roobkiibuu keenay waxbaa ku baxay eeiyagana qarsi iyo abuur iyo tallaal iyo shaqay qabteen marka waxay ka cunayaan wixii biyaha ku baxay iyo wixii gacmahoodu ay sameeyeen oy shaqeeyeen oo ah shaqadii ay qabteen haddaan marka mawsuul ka dhigna maada aan mawsuulo ka dhigna saas waay waxay ka cunayaan marka mirihii iyo oo lagu daray wamaa camilathu aydiihim iyo wixii ay waladii camilathu aydiihim shayga ay gacantoodu shaqaysay oo ah qarsiga iyo abuurka iyo waxa ay duugayaan oy falayaan iyo waxyaabahaas waxaa kaloo bannaan wamaa camilathu aydiihim naafiye in laga dhiga maada macnuhuna marka wuxuu u damiirka camilathu markaa wuxuu u noqonayaa min hamarihi ayuu markaa u laabanayaa macnuhuna sidan buu noqonayaa liya-kuluu inay cunaan ayaanu ugu samaynay min hamarihi biyaha mirahooda mirihii ku baxay inay ka cunaan wamaa camilad ma shaqaynin hu mirahaasi aydiihim gacmahooda ma shaqaynin gacmahoodii ma shaqayninoo allah keenay oo roobkaa iyo dhulkaa uu ku baxayba allah iskale ilaahay baa u sakhiray iyaga xabad unbay dhulka ku duugeen iyaga maynan samaynin marka wamaa camilathu aydiihim naafiyana maada waa laga dhigi karaa hadba marka damiirka unbaa meesha u kala noqonayo markaan mawsuulo laga dhigana maadaa loo celinaa marka naafiye laga dhigana thamari min thamarihida ayaa loo celinayaa afalaa yashkuruuna miyaynan shukrinaynin yani waxay cunayaan wax aynan shaqaysanin iyagoo ilaahay ku tafadulay ama wax alla ku tafadulay iyo wixii gacmahooduba alla uu baray oo ay shaqeeyeen inay ka cunaan buu alla sidaa u yeelay afalaa yashkuruuna miyaynan shukrinaynin nicmat allaahi tacaala ilaahay nicmooyinkiisa miyaanay ka shukrinaynin ee ilahaas iska burqanaya iyo dhulka ka burqanaya iyo ceelasha iyo webiyaalka iyo gacmahooda aynan shaqaynin biyo macaan ay ka cabayaan oo beeraha ka waraabsanayaan oo dalaga oo ugu soo baxaya dhammaan ilaahay unbaa keenay subxaanahu wa tacaala sidaana wuxuu u yeelay inay rabbi subxaanahu wa tacaala ay ku shukriyaan subxaana aladii khalaqa alaswaaja kulaha mima tunbitu اlardu wamin anfusihim wamima laa yaclamuun de markii ilaahay qudradiisii ka hadlay shirki macnihiisu muxuu yahayna ilaahay oo lala ekeeyo allaha qudradaas leh oo wax aan tabar lahayn lala ekeeyo waay oo makhluuqiisii ka mid ah in lala ekeeyo marka ilaahay arrin waxyaabaha bani aadamku ay ku sifaynayaan ayuu iska hufayaa qudradiisuuna muujinayaa subxaanahu wa tacaala qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaana aladii allihii ayaa nasahan oo ceeb iyo nuqsaan ka hufan khalaqa abuuray alswaaja noocyada kala duwan ama lamaanaha abuuray labalabada kuwa labalabada isku ah abuuray dhammaantood kullahaa dhammaanteed abuuray mimaa ah kii tumbitu ay dhalinayso al-ardu dhulka ay soo dhalinaysa ah wa min anfusihim naf nafafyaalkoodana ka mid ah nafafyaalkooduna ah iyo wa mimaa kii laa yaclamuuna aynan ogeynna ah waxaa la leeyahay markaa waxaa xumaan iyo ceeb iyo ka hufan iyo inay isaga la simaan wax caajisa inay la simaan alla waa ka hufan yahay allihii abuuray alaswaaj al-aswaaj waa jamcu zawjin zawjna waxaa la yidhaha labada labada ayaa zawj la yidhaahdaa ashyaaduna haddaad fiiriso waa labalabo waxa dhulku ay bixinayso dadka nafahooda rag iyo dumar wiil iyo gabar wa mimaa laa yaclamuuna wax aynan ogeyn oo waxa alla abuuray ka mid ahna kuwo badan oysan aqooninna waa lab iyo dhadig oo labalabadaa iyo anwaacda ayay ka mid yihiin subxaana aladii allihii ayaa ceeb iyo nuqsaan ka hufan khalaqa abuuray al-aswaaja noocyaalka abuuray kullahaa dhammaanteed abuuray mimaana ah tumbitu ay dhalinayso al-ardu ay dhalinayso min athimaari walxubuubi ah miro iyo xubuub anwaac waayo miraha laftiisa anwaac ah xubuubta lafteeda anwaaca mid waa weyn tahay mid waa yar tahay midba si iyay u taallaa ayb wa min anfusihim nafahoodiina ah wa min anfusihim marka waa addukuuru waalinaah waa kala gedisan yihiin rag iyo dumar iyo wa mimaa kii laa yaclamuuna aynan ogeyn ah mimaa khalaqa wuxuu alla abuurayo min al ashyaa'i ashyaadii ah min dawaabi albari waalbaxri oo ah xoolaha markaa yacnii beriga iyo badda baddaan wax badan oo ku jiraan la aqoonin berigan wax badan oo yaallaan la aqooninoo marba waxbaa la baranayaa xayawaanaadkii qaarkood badda waxyaabaha ku jira marba wax unbaa laga baranayaa cusub waxaas iyagu aynan ogeyn asnaaf ayuu alla u abuuray subxaanahu wa tacaala allihii marka awooddaas faraha badan leh qudradaa mutlaqa ah oo wax soo xiraya ee aynan jirin allaha iska leh ayaa ceeb iyo nuqsaan ka hufan waa bani aadamku ay kushee ceebta ay ku sheegayaan waa ka hufan yahay wa aayatu lahum leylu naslaqu minhu nahaara faidaa hum mudlimuun habeenkii baa hadda marka lasoo galay walleylu habeenkiina aayatun aayad kale waaye lahum iyaga ayuu aayad u ahaaday naslaqu waan siibaynaa minhu isaga xaggiisa annahaara maalinkan kasoo siibaynaa fa idaa hum waaba iyaga oo mudlimuuna kuwa mugdi galayba ah waaba kuwa mugdi galayba iyagoo ah ayb habeenka marka allah subxaanahu watacaala wuxuu ka tilmaamayaa marka qudradiisu in habeenkan iyo maalinkan kala bedelan aayad inay ku sugan tahay oo rabbi lagu garto qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa marka allah wuxuu yidhi walleylu habeenkiina aayatun aayad weeyaan lahum iyagoo aayad u ahaaday naslaqu waan jeexaynaa oo waan yacnii waan jeexaynaa minhu isaga xaggiisa annahaara maalinkan kasoo jeexaynaa naslaqu nahaara maalinkii baan siibaynaa minhu habeenkii baan ka siibaynaa salkiga asalkiisa waxaa la yidhaha xoolaha marka la qalo ee madaxii iyo markaa yacnii laga ruux uu ka baxo waa tan laga bixiyo maqaarka maqaar siibidaa la yidhaha maqaar siibid oo maqaarkii baa inta xoogaa meel yar midida jag looga siiyo ayaa marka maqaarkii la bixinayaa maqaarkii markii la bixiyo ee la siibo maxaa loo tegayaa hilibkii baa loo tegayaa marka waxay tahay maalintii baan jeexaynaa habeenaan kasoo dhex siibaynaa sida maalin un loogu jiro iftiin loogu jiro maalinkiibaa marka sidii maqaar la bixinayo o kale habeenkii laga soo dhex bixina iyadiibaa meesha laga kaxaynaya habeen baa imaanaya marka habeen markii uu imaadana fa idaa hum mudlimuuna dadkii waaba mugdi bayba galeenba mugdi ayaa la galay arrintaa aayad weyn waayo marka bani aadamku hadduunan tafakur samaynin oo uunan qudrada rabbi fiirfiirinin makhluuqaadka uusan ku tadaburin ay isaga noqdaan wax walba wax iska ruutiin oo aan weligeed waa lagu jiri jiray habeen iyo maalin hadday kaa noqoto oodan ku cibro qaadanin qaflaa ku haysato marka allah wuxuu yidhi walleylu habeenkii aayatun aayad weeyaan lahum iyagiibuu aayad u ahaaday naslaqu waan siibaynaa annahaara maalinkii baan siibaynaa minhu xaggiisaan ka siibaynaa fa idaa hum yani ay naslaqu minhu ay canhu waay marka mintaan macnaheeda canhu xaggiisa fa idaa hum waaba iyaga oo mudlimuuna kuwa mugdi galayba ah oo mugdi bayba galeenba markaa markaan saa maalinkii u siibno oo iftiinkii iyo wixii ku jiray aan ka qaadno habeen uu soo baxo fa idaa hum waaba iyaga oo mudlimuuna mugdi galay habeenka iyo maalinta laba calaamad bay leeyihiin marka maalintana qoraxaa calaamad u ah habeenkana waxaa calaamad u ah dayax labadiibaa hadda marka la sheegayaa qaala tacaala allah wuxuu yihi washamsu tajrii limustaqarin laha dalika taqdiiru lcasiizi alcaliim washamsu wa aayatun yani washamsu qoraxdiina aayatun aayad weeyaan lahum iyagay aayad u tahay tajrii way soconaysaa qoraxdii limustaqarin ilaa mustaqarin makaanu sugnaasho intii ka ah makaanu sugnaanshada oo lahaa iyada u sugnaaday dalika kaagaasi taqdiiru lcasiizi allaha casiiskaa jaangooyntiisii waaye alcaliimi ogaalka badnaa ilaahay baa marka saa u jaangooye marka halkan qoraxdii baa marka laga waramayaa limustaqarintaa laba tafsiir baa ku jiro marka alla wuxuu tilmaamayaa qoraxdu inay socoto wuxuu leeyahay washamsu qoraxdiina aayatun aayad weeyaan lahum iyagay aayad u tahay tajrii way soconaysaa limustaqarin ilaa mustaqarin makaanu sugnaasho yani limustaqarintaa waxaa lagu macneynayaa laba macnoo limustaqarin bimacnaa makaan ay ku sugnaato iyadu ay leedahay waa soconaya waa soconaya makaan ilaa ay gaarto iyada ay markaa leedahay oo loo xadeeyey macna marka waa saas mustaqarin markaan saa u macnayno marka daraf waxaan ka macnaynaynaa darfu makaan ayb waxaa kaloo limustaqarin la dhihi karaa waqti sugnaansho qoraxdu waa iska socotaa waa iska socotaa limustaqarin ilaa mustaqarin waqti sugnaansho intii laga gaaro lahaa iyada ay leedahay waqti sugnaanshuhuna waa marka la gaaro waqtigaas waa waqtiga qiyaamaha eh waa joojinaysaa socodkeeda qoraxdii marka waa joojinaysaa waana la duuduubayaa iyada dhan marka limustaqarin haddii makaan lagu macneeyana qoraxdan waa soconaysaa ilaa meel loogu talagalay ay ka tagto meeshaas marka waa halkee xadiidaa soo arooray saxiix ah oo nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu tilmaamay oo min xadiidi abi dar rasuulka sala allahu alayh waali wasalama abu darbu wuxuu ku yidhi xiina garabat ishamsu markay qoraxda dhacday atadrii ayna tadhabu abu darow ma taqaanaa qoraxdan meesha ay tegayso annaga waa naga dhacday hadda meeshay tegaysa ma taqaanaa qultullaahu warasuuluhu aclam alle rasuul baa ku cilmile baan dhahay qaala wuxuu yidhi fa inahaa tadhabu way tegaysaa xataa tasjuda taxta alcarshi ilaa ay carshiga hoostiisa ku sujuuddo fatasta'dinu waa idin dalbanaysaa fayu-danu lahaa waa loo idmayaa wayuushiku waxaa dhow an tasjuda inay sujuuddo falaa yuqbalu minhaa aan laga aqbalin watasta'dina ay idin dalbato falaa yu-danu lahaa aan loo idmin fayuqaalu lahaa waxaa la dhahayaa irjicii laabo min xaysu ji'ti meeshaad ka timid ku laabo fa tadlucu waa soo baxaysaa min maqribihaa meeshay u dhacday ay kasoo baxaysaa markaas waana wax aan loo baranin waana aayaadka marka ay la arko towbadii ay xirmayso ayb marka limustaqarin lahaa mustaqarkeeda waa halkee waa carshiga hoostiisa waay waa tegaysaa siday u socoto u socoto carshiga hoostiisay ku sujuudaysaa waa idin dalbanaysaa waa loo idmayaa bari bay kasoo baxaysaa sidaabay ku soconaysaa ku soconaysaa ilaahay marku doono adduunyadii waqtigeedii in lasoo dhammeeyo calaamaatulkubraa ay yimaadaan ayaa waxaa la dhahayaa markaa laabo meeshii hadda aad ka timid ku laabo meeshay goordhow ka timidna waa qoraxdhac qoraxdhacii bay markaa kasoo baxaysaa aayadda wax lagu fasira labada tafsiirna kana ugu fiican maxaa yeelay xadiid nebi waaye sala allahu calayhi wasalam ee macnaha kale isagu wuxuu leeyahay qoraxdu waa iska soconaysaa waa iska soconaysaa waqti bay ku soconaysaa ilaa la gaaro waqtigii ay istaagaysa waqtigaana waa marka la duuduubayo ida shamsu kuwirat waida nujuumu nkadarat alla uu leeyahay way markaasina waa u dhammaatay socod dambaa waa baab waa waa kaga dhammaanaya ayb siday kastoo ay tahay qoraxdu inay socoto ayay aayaddu tusaysaa ayb juqraafiguse wuxuu leeyahy dhulkaa socdo qoraxduna waa taagan tahay dhulkiibaa qoraxdu ku wareegayo qoraxdii amaa iyada ma soconaysay leeyihiin laakiin ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay qoraxdii waa soconaysaa dhaqaaqeedana si xisi ah baa loogu jeedaa inay dhaqaaqayso saaka halkaabay kasoo baxaysaa gabalku marku dhacana halkaasay jirtaa washamsu qoraxdiina aayatun aayad weeyaan lahum iyaga usugnaa yacnii iyagay aayad u tahay tajrii way soconaysaa limustaqarin makaanu sugnaasho meel ay markaa yacni ku sugnaato iyada waana taxta alcarshi lahaa iyada markaa ay ku sugnaanayso ay leedahay daalika kaagaasi taqdiiru lcasiizi allaha casiiska ah jaangoyntiisa iyo qadaraadiisii weeyaan alcaliimi cilmiga badnaa ilaahay cilmigiisa iyo jaangoyntiisii bay ku socotaa w waalqamara qadarnaahu manaasila xataa caada kalcurjuuni alqadiim waqadarnaa waan jaangoynay waan sargoynay alqamara dayxi qadarnaahu waan jaangoynay manaasila daata manaasila xaal ay tahay mid makaanu deg u saaxiiba meel ay degayso xaal ay u saaxiib tahay oy leedahay xataa intii caada ou ahaaday dayxu kal curjuuni laantimireed alqadiimi duqowday ilaa uu ka noqdo halkana dayxi baa laga hadlay aayadan xarafkan laba qiraa'a ku jirto walqamara iyo walqamaru walqamaru haddii la yidhaha wa aayatu lahum alqamaru waaye walqamaru dayxiina aayatun lahum waaye qadarnaahu manaasila waa istinaaf bayaani ah marka haddii aan walqamara ku wadnana ishtiqaal waaye marka waa baabu lishtiqaal oo qadarnaahuda dambe ayaa caamil u noqo lahayd laakiin waa la shuqliyey damiirka ku jiraa lagu shuqliyey mar haddii lagu shuqliyeyna waa in lasoo qadaraa caamil kale caamilkaas oo yacni uu kan dambe fasirayo marka waxaa laleeyahay waqadarna alqamara qadarnaahu waa baabulishtiqaalka baabkii la dhihi jiray naxwada ayb waqadarnaa waan jaangoynay alqamara dayxii baan jaangoynay qadarnaahu waan jaangoynay isagii manaasila fii manaasila waa la dhihi karaa fii manaasila meelo ou dego ayaanu ku jaangoynay dhexdeeda waa daraf ahaanan ku nasbinay manaasila in la xaaleeyana waa bannaan tahay oo daata manaasila dayxa isagoo u saaxiib ah meelo ou dego makaanu deg makaanu degaasna da carabtu waa yaqaaneen shiciradoodana waa ku jirtay siddeed iyo labaatan mansil ayaa dayax uu leeyahay markuu soo bilowdo uu soo baxo habeen walbaa meel buu degayaa mansil siddeed iyo labaatan markay bishu tahay oo ay ka dhiman tahay hal maalin ama laba maalin ay ka dhiman tahay hadday nuqsaantana waa hal maalin hadday soddonka dhammaysatana labaa ka dhiman markaasi bishu marka aad bay u yar tahay waana marka ay marka bishu subaxdii iyo kale aynan soo baxayninba nacam oo ay dibanaysa waa nacam ayb siddeed iyo labaatankaas mansil ayay leedahay markaa siddeed iyo labaatankaa markay dhammaadaan aad bay u yaraanaysaa marka in la arkaba oo lamaba arkaya nacam ayb marka haddana waa soo bilaabmayaa marka alla wuxuu leeyahay waqadarna alqamara baan jaangoynay qadarnaahu waan jaangoynay manaasila xaal ou manaasil u saaxiib yahay meelo uu dego xataa intii caada ay saara ou ahaaday kal curjuuni laantimireed alqadiimi duqowday curjuun laantimireedka saddex siba waa loogu shabahayaa laanta timirta marka ay soo baxdo oy fiidii baxsato oo ay soo baxdo waxaa ku rarmaya markaasi timirtii mirihii ubax iyo waxbay bixinaysaa mirihii timirtaa soo baxayo markay soo baxdo timirtu waa badan tahay way cuslaynaysaa laanta markay laantii cuslayso waa foorarsanaysaa nacam laantii iyada dhameed waa qalloocsamaysaa waa foorarsanaysaa marka ugu dambaysaa marka jaallay noqonaysaa xagga midabka jaallay ka noqone xagga foorarsigana qaanso oo kale kasoo noqonaysaa xagga yaraantana marka aad bay usoo yaraanaysaa marka ugu dambaysa laantaa markay duqowdo saddexdaas ayaa marka dayixuna waa ka shabahaa saddexdaa meel xagga midabkana waa jaalle bishu markay koow tahay arag bilow ay tahay marka la arko horta waa aad bay u yar tahay oo aragtideedaba ma waa dhib badan tahay jaallana waa tahay qaanso oo kalena waa uqaloocdaa ayb macnaha marka halkaa ku jira meeshaas waa marka xataa caada kal curjuuni alqadiim marka bishii sidaasay ku noqonaysaa haddana waa soo badanaysaa waa soo badanaysaa afar iyo toban markay tahay midabkeeda ka waran midabkeedu waa midab caddaan oo iftiin badan way marka ay soo baxayso iyo markay dhaca yacni ay yacni ay bishii ay dhacaysana waxaan ujeedaa marka ay bilowga markay tahay iyo markay dhammaadka tahay iyaduna marka bishu aad bay qaanso oo kale waayo waana jaallo aada bayna u yar tahay waxay shabahaysaa marka baashaan naga timirta aada uma naqaano kolle marka un lasoo dhaweeyo saas waay ayb xataa intii caada ay saara dayxu ou ahaaday kal curjuuni laantimireed alqadiimi gabowday oo duqowday oo kale la shamsu yanbagii lahaa an tudrika alqamar habeenka iyo maalinta calaamadaha ay leeyihiin waa dayaxa iyo waa dayaxa iyo iyo qoraxda labadaasi marka isgaari maayaan maxaa yeeley haddii qoraxdu ay dayaxu soo gaarto iftiinkii dayaxay baabi-inaysaa qoraxdu haddii iftiinkii dayaxu ou baaba-ana maalin ubaa taagnaanaysa nacam haddii dayaxu ou bisha yacni marka qoraxdii dayaxii ma soo gaarayso habeenkiina maalinkii kama hormarayo taasuu rabbi tilmaamayaayo qaala tacaala allah wuxuu yidhi la shamsu qoraxdii ma aha yanbagii miday u habboon tahay oo ay u dhab leedahay lahaa iyada an tudrika inay gaarto alqamara dayaxa inay gaarto uma habboona mana awoodeyso walaleylu habeenkana ma ahaanin saabiqu nahaari maalinka mid ka hormarayo ka dhaqayo ma ahaanin wa kullun mid kastaa dayxii iyo qoraxdiiba fii yasbaxuuna way soconayaan fii falakin meere dhexdiisay ku soconayaan falag dhexdii ayay ku socdaan mid kasto ayb la shamsu qoraxdii ma ahaanin yambagii lahaa miduu u habboon yahay iyada yambagiidan marka hadda waxaa laga wadaa waaba inay isgaaraan oo ay qoraxdu dayxi baabi-iso oo ay markaa qaadato wax markaa isgaaraya wax sidaa u habboon ma ahan oo arrintaa iyadaa ma dhacayso ay lam yajcal lahaa qudratan calaa dalika ilaahay qoraxda awood uma siinin intay habeenkii soo gaarto oo ay bishii ka daba timaado oo bishii iftiinkeeda intay qariso maalin un adduunyadu iska ahaato ayb la shamsu qoraxdii ma aha nin yambaqii inuu miduu u habboon yahay lahaa inuu iyada u habboon yahay oy awoodeyso an tudrika inay gaarto alqamara dayxi inay gaarto walaleylu habeenkiina saabiqu nahaari maalinta mid ka hormaraya ma aha oo habeenkii isaguna maalinkuu ka dambeeya kama soo hormarayo wa kullun mid kastaa fii yasbaxuuna waa soconayaa oo waa dureerayaa fii falakin falag dhexdii ayuu ku dureerayaa oo ku soconayaa falaguna waa kowkabka ama meeraha waxaa la yidhaahda wa aayatu lahum anaa xamalnaa duriyatahum fi lfulki lmashxuun wa aayatu lahum anaa xamalnaa wa xamlunaa annaga xambaaritaankeenna duriyatahum ubadkoodii aan qaadnay oon xambaarnay aayatun weeyaan aayad lahum ayagu aayad u ahaaday filfulki doonidii aan ku qaadnay doonidii day almashxuuni la buuxiyey marka annaa xamalnaadan annada macno masdar iyay wadataa jumlada annada iyo waxa ka dambeeyaba waaiyo macmuulkeeda iyo kulligood waxaan ka dhigaynaa mubtada aayatun tana khabaraan uga dhigaynaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa wa annaa xamalnaa ay wa xamlunaa annaga xambaarideenna aan xambaarnay duriyatahum ubadkoodii aan qaadnay filfulki doonidii dhexdeeda aan ku qaadnay doontii day almashxuuni la buuxiyey aayatun weeyaan xambaaristaasna waa aayad lahum ayagay aayad u ahaatay oo waxdaaniyada rabbi ay ku garan karaan ayb duriyadaasi marka yay yihiin maxaase doontaanse waa maxay doontan waa safiinatu nuux ayb wa haa-ulaai min nasli man xumila maca nuux kuwa nebiga dbachiga yani kuwan bachiga inkirayo oo nebigu uu la hadlayo ee uu markaa yacni dooda uu la leeyahayna waa duriyadii ka farcantay kuwaas doonta nuux lagu badbaadiyey nebiyullaahi nuux marka adiga wixii aabbahaa ama awowgaa loo galay adiga sabab uu kuu yahay baqaha inaad baaqi tahay ood joogto sabab waxaa u ah in la awowga aada ku abtirsanayso ee waqtigii nuux joogay badbaadintii la badbaadiyey adiga badbaaday kuu tahay waa lagugu gallad sheegana marka wa annaa xamalnaa wa xamlunaa annaga xambaaritaankeena duriyatahum duriyadooda aanu xambaarnay fulfulkii doonidii aanu ku xambaarnay doontii day-aa dhexdeedii almashxuuni la buuxiyey aayatun aayad weeyaan lahum iyagay aayad u ahaatay wa khalaqnaa lahum min mithlihi maa yarkabuun wa khalaqnaa waxaanu u abuurnay lahum iyaga min mithlihi min mithli lfulki doonidaas oo kale xaggeeda waxaanu uga abuurnay maa shay baanu u abuurnay yarkabuuna ay fuulayaan doontii nabi nuux badbaado ayaa ku jirtay waa lasoo sheegay istidraad ahaana marka waxaa loo lasii maray marka doontaa nebiyullaahi nuux uu bilaabay samaynteeda kuwa lamid ah baan ayaga u samaynay hadda oo ay ku macaashaan oo ay koraan oo webiyada uga tallaabaan oo badaha ay uga tallaabayaan doontii oo kale kuwa la mid ah marka min mithlihi saa markaan dhahna waxaan ku macnaynaynaa doontii oo kale xagga ay iskaga mid yihiinna waa jeexitaankii ay biyaha jeexayso hadda bani aadamka doontii nabiyullaahi nuux doon alwaax iyo masaamiir iyo laysku kawiyey bay ahayde doomaha hadda maanta bani aadamka ilaahay ku ilhaamiyey ee uu baray yacni doomo aada u cajaa'ib badan baa ku jiro kuwo gujisyo ahoo quusayo dhulka iyo yani waxaan ujeedaa badda iyo kuwo aada moodeysid markay badda dhex taagan yihiin magaalo dhan aada moodeysid ayaa bani aadamku hadda uu samaystay iyo kuwa yacnii lagu qaadaya intaas oo yacnii kumanaan kun oo baabuur baa lagu soo daabulayaa meel kalea la keenayaa kaarayaala ayaa lagu keenayaa diyaaradaa lagu qaadayaa doon yacnii maraakiibtii marka waxaasoo dhan de maa yarkabuunadaa bay gelayaan waxaa kaloo lagu fasiray mufasiriinta qaar maa yarkabuunada ay ku fasireen geela awrta oo waxay leeyihiin doontu waxaa weeyaan safiinatu lbaxri geela ama ratiguna ama awrtuna waxaa weeyaan safiinatu saxraa carabtuna waxay aada u yaqaaneen waayo oo marka la yiraahdo yacni awrtu macnaha ay leedahay aada bay u garanayeen maxaa yeele dhul lama degaan oo ayagu ay markaa ku meesha ay rabaan ay ku gaaraan ayay u ahayd yacni xoolaha dushooda suuratu naxlina waa kusoo marnay walkhayla walbigaala walxamiira litarkabuuha waziinatan wayakluqu maa laa taclamuun ayb wakhalaqnaa lahum waxaanu u abuurnay min milihi min mili lfulki doonidii nabiyullaahi nuux oo kale maa baanu u abuurnay yarkabuuna ay korayaan addoomahan iyo maraakiibtan la samaysanayo wain nasha haddii aan doonno nuqriq maashayneehum iyaga haddaan doonno iyagoo baddaa mushaaxayo ayaan maashaynaynaa falaa sariiqa ku u gargaaraa lahum iyaga uma sugnaanayo walaa hum mana ahanin yunqaduuna kuwa la korinayo la badbaadinayana ma aha doontii waa nicmo ilaahay dadka ku galladay haddana ilaahay haddii uu doontaa u gooyo oo uu yacni u jaro wixii ay ku soconaysay iyo dabayshii haddii laga istaajiyo dabayshii marka yacni socodkeedu uu ku xirnaa marka la istaajiyo ama duufaanba lagu kiciyo way wareereysaa dadkii markay ka daataan oo ay biyaha ku haftaanna cid badbaadin kartaa male buu alla leeyahay wain nashaa haddii aan doonno nuqriq waan maashaynaynaa hum iyagii baan maashaynaynaa baddii iyo webigii baan ku maashaynaynaa falaa sariika kuuhi u gargaaro oo markaa yacni kasoo gaaro lahum iyaga uma sugnaanin falaa sariika waa faciil waxaa laga macnaynayaa marka ay falaa mugiita ayb falaa sariika marka faciil maadaama ay tahay waxaa laga macnayn karaa yani bimacnaa mafcuul oo yani mid qaysha bimacnaa faacil aan ujeedaa ay falaa saarika mid qayshanayo xataa qaylsiga ayay gabayaan falaa sariika waxaa kaloo laga macnayn karaa falaa mugiita ku u gargaarayo iyaga male lahum iyaga uma sugnaan walaa hum mana ahaanin yunqaduuna kuwa la korinayana ma ahaanin ilaa raxmatan naxariis darteed ma ahaanin ilaa liraxmatin ayb ilaa liraxmatin raxmatan ay liraxmatin naxariis daraaddeed oo naxariista oo minaa inaga xaggeenna ka ahaatay inay ku badbaadaan ma ahanin iyo wamataacan wa tamtiican raaxayn darteed aanu u raaxaynaynaa ilaa xiinin waqti intii ka ah cid u gargaari kartaa ma jirto inaan annaga u naxariisanno maahan oo naxariis darteenna aan yacni naxariis darteed oo naxariista oo minaa inaga xaggeenna ka ahaatay ma ahane iyo wamataacan wa tamtiican raaxayn aanu u raaxayno oo darteed oo inaga xaggeenna ka ahaaday ilaa xiinin waqti intii ka ah oo inaga unbaa u gargaaraynoo ilaa waqtigii geeridoodu ku eg tahaan noolaynaynaaw waidaa qiila lahum itaquu maa bayna aydiikum wamaa khalfakum lacallakum turxamuun sidan markii loo soo waaniyey oo dhinac walba wax laga tusay ayaa allah wuxuu leeyahay waidaa haddii qiila lahum loo dhaho iyaga ittaquu ka dhowrsada maa waxa beyna aydiikum hortiina ahaaday yacnii ummadihii hore wixii lagu halaagay ee cadaab ah war ka dhowrsada iyo wamaa wixii khalfakum gadaashiina ahaaday oo qiyaamihii waaye waxa idinka dambeeyo oo qiyaamaha ahna ka dhowrsada cadaab ah lacallakum waxaad mudan tihiin markaa haddaad ka dhowrsataan cadaabkood tawxiid uga gaashaamataan turxamuuna in la idin naxariistaad mudan tihiin ayb wamaa ta'tiihim u imaan mayso iyaga min aayatin ay aayatun aayad uma imaanayso aayadda oo min aayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa ka mid ah ilaa kaanuu waxay ahaanayaan mucridiina kuwa kasii jeedo canhaa xaggeeda oo markaa icraad ayaa alla ku sifeynayaa subxaanahu wa tacaala waidaa marka aayadan dambana siyaaqeeda waxaa ku jira wax idaadii hore jawaab u noqonayo lanna jumladii hore aayaddii hore jawaabay u baahnayd maxaa yeele alla wuxuu yidhi waidaa qiila lahum haddii loo dhaho itaquu ka dhowrsada maa beyna aydiikum hortiinna waxaa ahaaday ummadihii idinka horreeyey lagu halaagay iyo wamaa waxa khalfakum gadaashiina ahaaday oo cadaabu laakhira waaye lacalakum turxamuuna likay turxamuu si la idinkugu naxariisto haddii sidaa lagu yiraahdo acraduu canhu waa ka jeesanayaan amaba rabaanba daliilka marka waxa aan soo qadarnay waa kan wamaa ta'tiihim min aayatin wamaa ta'tiihim uma imaanayso iyaga min aayatin ay aayatun aayad uma timaado min aayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa ka mid ah ilaa kaanuu waxay ahaayeen mucridiina kuwa kasii jeesanaya canhaa aayadahaas icraad baa markaay ku sifaysan yihiin waidaa qiila lahum haddii loo dhaho anfiquu bixiya mimaa min bacdi maa kii qaarkiis bixiya rasaqakum ullahu alla uu idinku arsuqay bixiya oo sakadii iyo masaakiintii iyo ka kaalmeeya qaala aladiina kafaruu kuwii kufriyey waxay dhahay waxay yidhaahdeen liladiina kuwii waxay ku dhahayaan aamanuu rumeeyey anudcimu miyaan quudinaynaa man axad miyaan quudinaynaa low haddii yashaa ullahu alla uu dooni lahaa acamahu ou quudin lahaa in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed unbaad ku sugan tihiin baadida oo mubiinin cad halkan aayaddanna waxay tilmaamaysaa nimankan kufrigooda iyo shirkiga iyo madax adayga waxa ku keenayaa waxay tahay qadarka oo ay u xujaysanayaan kufrigooda gaalnimadooda iyo wax bukligooda kulli qadarkay u saarinayaan oo hadda waa kan aayaddan markii la yidhaha war qofkan miskiinkaa ma caawisaan waxay leeyihin oo ma waxaan caawinaynaa qof haddii ilaahayba uu dooni lahaa ou caawin lahaa yacni macnaheedu waxay tahay ninkan haddii loo qadaray inuu baahdo oo ilaahay u qadaray macnaha ilaahay saasuu raalli ku yahay annagana inaan gacmaha ka laabanno waa noo bannaan tahay waa alixtijaaju bilqadar calaa abaatiilihim qadarka inay u xujaystaan baatilkooda sidaasna sax ma ahan qadarka macsi looma xujaysto laakiin waxaa loo xujaystaa masaa'ibta hadday musiiba kugu dhacday ilaaha io qadar alle sabar marka waa la rabaa laakiin inaad tiraahdid maxaad waxaan u samaysay marka lagu yidhaha dembigan ilaaha iyo qadaray sax ma aha ilaahay wuu u qadarayaa laakiin iraadada rabbi laba nooc waayo iraada kowniya qadariya iyo iraada sharciya ilaahay subxaanahu watacaalaa waxa uu qadarayo koonkan ee khayr iyo shar ah iraadadiisa kowniga ka dhalan maayo inuu raalli ku yahay wax kastoo uu qadaro waxyaabo badan buu qadarayaa raallina kuma aha ilaahay hadduu raalli ku ahayn muxuu u qadarayaa xikmad buu u qadarayaa lixikmatin baaliqa isaga marka inuu qadaro ceeb kuma aha maxaa yeelay xikmaddii baa meesha ka baxaysa haddii kale walidaalika marka waxaan adiga ha xujaysanin ibliis ilaahay baa abuuray mar hadduu ilaahay abuuray waa iska raacaa ma xujaysan kartid abuurista alle ceeb male xikmad baa ku jirto laakiin adiga alle subxaanahu watacaala rasuul buu kuusoo diray sharci buu kugula hadlay wuxuuna ku amray inaa ibliis ka dheeraato adiga taasaa addoon ku tahay marka iyagii laakiin waxay leeyihin maya annaga qadarka alla maadaama aan ku soconno oon adeecayno waaba mu'miniinaan saas ku nahay waaba fiican nahay suurat lancaamna waa kusoo marnay sayaquulu ladiina ashrakuu low shaa allahu maa ashraknaa walaa aabaa'unaa walaa xaramnaa min shay oo waxay leeyihiin marka haddii ilaahay uunan qadari lahayn annaga mushrikiin maba ahaa lahaynba marka ilaahay baa shirkiga noo qadaray shirkigu raalliyu ka yahay waayo marka saas iyagu meeshay qaladkoodu marka waxaa weeyaan ilaahay shirki buu raalli ka yahay sax ma ah walaa yardaa licibaadihi lkufr bau alla yiri waxaa la amray inay miskiinka caawiyaan ay wax siiyaan markaasay waxay leeyihin haddii in wax la siiyaa haddayba waajib ahaa lahayd muxuu ilaahay faqiir uga dhigay xujadooda halkaas ay martay waa qaabdarra marka waidaa qiila lahum haddii loo yiraahdo iyaga anfiquu bixiya mimaa kii wax kamida bixiya rasaqakum ullahu alla uu idinku arsuqay qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey liladiina kuwii waxay ku dhahayaan aamanuu rumeeyeen anudcimuu miyaan quudinaynaa man miyaan quudinaynaa axad low yashaa ullahu alla hadduu dooni lahaa acamahu isaguba uu quudin lahaa ayb marka lowda jawaabteeda hadda acamahu waaye biduuni laam waa banaan tahay qur-aankana waa ku badan tahay ayb man low yashaau llahu acama la acamahu laam lama gelinin waa laga dhaafi karaa mar haddii ay tahay muujab hadduu kalaamku yahay in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed unbaad ku sugan tihiin baadida oo mubiinin cad wayaquuluuna waay wayaquuluuna waxay dhahayaan mataa mataa goormo ayaa haadaa kan ou ahaanayaa kanday alwacdu ballanqaadka ah in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad tihiin kuwa run sheegaya wacdigan iyo ballanqaadkani goormau ahaanayaa oo qiyaamahan aada sheegaysaan maa yanduruuna iyaga hadda sidaa bay dhahayaan laakiin waxay degdegsanayaan un waxaa weeyaan un dhibkooda maa yanduruuna ma sugayaan iyagu ilaa sayxatan qaylo unbay sugayaan qaylada oo waaxidatan hal keliyata ah ta-khudu way qabanaysaa hum iyagii bay qabanaysaa walxaal hum iyaga oo yakhisimuuna doodayo qiyaamahan ay leeyihiin goorma waa goorma waa goorma sikadiisowba ugu imaanayaan iyagoon iska jirin oo noloshooda raacanaya adduunyada ayuu gab kusoo dhahay suuratul anbiyaana waa kusoo marnayoo bal ta'tiihim baktatan fatabhatuhum falaa yastatiicuuna raddaha walaa hum yundaruun saacaddii waa u imaanaysaa si kada a bay ugu imaanaysaa markay u timaadana way wareerinaysaa ayb ti oo kale weeyaan oo allah wuxuu leeyahay maa yanduruuna ma sugayaan ay maa yantadiruuna ma suganayaan ilaa sayxatan qaylo unbay suganayaan qaylada oo waaxidatan hal ah waa annafqatu luulaa buunka hore marka la yeeriyo ta'khudu way qabanaysaa hum iyagii bay qabanaysaa wahum iyaga oo yakhisimuuna doodayaan ayb xadiid wuxuu ahaa nabiga sala allahu alayh waali wasalama lataquumana asaacatu saacadda way dhacaysaa waqad nashara arajulaani iyadoo laba nin ay fidiyeen hawbahumaa maradooda beynahumaa dhexdooda ay taalloy saa u fidiyeen midkanna maradiibuu iibinayaa midkanna waa iibsan rabaa maradiibay marka saa u kala fidiyeen falaa yatabaayacaanihi ma kala gadanayaan saacaddaa ku dhacaysa walaa yatwiyaanihi maradana ma duuduubayaan xataa intuu duuduubto meeshiisii ku ceshan maayo walataquumana saacatu saacaddii waa dhacaysaa waqad rafaca arajulu uklatahu qofka isagoo wixii uu cuni lahaa kor u qaaday ilaa fiihi afkiisa intii ka ah uu kor ugu qaaday falaa yadcamuhaa ma calafsanaayo ma cunayo yata'huduhum wahum yakhisimuun waayo marka dadka iyagoo danahooda raacanayay korkooda ka yeereysaa oo saacaddii markaa ay ku dhacaysaa falaa yastatiicuuna ma karayaan markaa ma awoodayaan tawsiyatan dardaaran dadkii maalin barqaa bay ku dhacaysaa saacaddii guryahoodii waa kasoo tageen iyagoo suuqyadii ka shaqaysanayay ku dhacaysaa marka falaa markay dhacdo falaa yastatiicuuna ma awoodayaan tawsiyatan dardaaran ma awoodayaan walaa yarjicuuna noqon maayaan ilaa ahlihim reerahoodiina u noqon maayaan gurigii ay saakay kasoo kal laheen ku laaban maayo nin walba meeshiisaa laga soo kaxaynaya oo laga soo quminaya bal fiiri kaflada meesha ay maraysanan qiyaamahaas kore yacni qiyaamahaas waxaan ujeedaa weyn iskaba dhaafe midka yar qiyaamaha yar qiyaamaha yar kee waay waa dhimashada dhimashada iyadama lagugu simaya malakul mowdka waqtigaagu hadduu dhammaaday ma kugu simayaa kugu simi maayo gurigaagiina kuu celin maayo wax uu kugu simayana ma leh waana ujeednaa mar walba dee dadkii dadkiina dhalay baa dhimanayo ama dhintayba kuwii aan dhalnaa ayaa dhimanayo kuwii nala dhashay baa dhimanayaan dadkii saaxiibada ahaabaa dhimanayo oo adduunyada la wada joogi jiray ee marka qaflo waaye in mowdka ama geerida qofku uu ka ahaado qof dhoohan uu ka noqdo waa qaflo marka aada u weyn waxa macsida ku bixiyana qofka way tahay falaa yastatiicuuna ma karayaan oo ma awoodayaan tawsiyatan dardaaran inay soo dardaarmaan walaa yarjicuuna noqon maayaan ilaa ahlihim ehelkoodiina u noqon maayaan wanufiqa waa la afuufay fi suuri buunkii ayaa la afuufay faidaa hum waaba iyaga oo yansiluuna baxay soo baxayaan min alajdaahi qubuurahoodii kasoo baxayaan ilaa rabbihim rabbigood intii ka ana usoo baxayaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa weylanaa hooggeenna eh man kumaa bacahanaa na soo bixiyey yaa na soo saaray min marqadinaa makaanu jiifkeennii yaa naga soo kiciyey meeshii aan jiifnay yaa naga soo bixiyey haadaakani maa kii weeyaan baa la dhahayaa wacada araxmaanu allaha raxmaanka uu yaboohay wa sadaqa way run sheegeen almursaluuna rusushii la dirayna way run sheegeen marka yaa weylanaa man bacahanaa min marqadinaa waxa dhahaya yaa waayo culimada waxay yidhahdaan gaaladaa dhahayaan siday ku dhahayaanna waxay tahay sida qabriga loogu cadaabayo oo loogu cadaabayo saacadda markay soo dhowdahay ayaa cadaabka laga dhaafayaa way seexanayaan hurdadii iyagoo markaas gam-ay ayay ka dulyeereysaa saacaddii markaas bay dhahayaan man bacahanaa min marqadinaa jiifkii yaa naga soo kiciyey bay dhahayaanoo meeshii aan jiifnay yaa naga soo kiciyey allahu mustacaan wanufiqa waa la afuufay fi suuri buunkii baa la afuufay faidaa hum waaba iyaga oo yansiluuna kasoo baxayo fudfud kasoo dhahayo min alajdaati qubuuraha xaggooda yay kasoo baxayaan ilaa rabbihim rabbigood intii kaabayna usoo baxayaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa weylanaa alla hooggeenna ah man kumaa bacahanaa na soo bixiyey min marqadinaa makaanu jiifkeenni meeshii aan jiifnay kumaa naga soo saaroo naga soo bixiyey marka waxaa la dhahayaa haadaakani ama iyagii baaba dhahay uma qaaluu waxay yidhaahdeen iyagaa dhahay haadaakan maa weeyaan kii wacada araxmaanu allaha raxmaanka uu yaboohay wa sadaqa waa run sheegeen almursaluuna rusushii la diray markaas inay wax qirtaan wax miyay u taraysaana maya adduunkii markay joogeen wayaquuluuna mataa hada lwacdu bay dhahayeen jees jees darti in kaanad maa kaanad ma aynan ahayn buunka nafqadaa la yeeriyey ilaa sayxatan qaylo waaxidatan hal keliya ah unbay ahayd fa idaa hum waaba iyaga oo jamiicun la ururiyey muxdaruuna lasoo goob joojiyey oo la keenay kuwa la keenay ay yihiin ladaynaa inaga agteenna in kaanad maa kaanad ma aynan ahaanin ilaa sayxatan yani maa kaanad nafqadii labaad u ahay in kaanad maa kaanad ma aynan ahaanin annafqatu thaaniyatu buunka labaad ee la afuufayo ilaa sayxatan qaylo unbay ahaatay waaxidatan oo hal ah hal mar ayaa la yeerinayaa haddana fa idaa hum waaba iyaga oo jamiicun kuwa lasoo ururiyey ah muxdaruuna la keenay ladaynaa inaga agteenna lasoo xaadiriyeyba sidaaba ay yihiin markaabaa waxaa la dhahayaa falyawma maanta laa tudlamu la dulmin maayo nafsun naf lama dulminayo shay-an lagu dulmin maayo shayna falyawma maanta laa tudlamu la dulmin maayo nafsun naf shay-an shay laga dulmin maayo walaa tujzowna la idin abaal marin maayo ilaa maa kii maahne kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen wixii aada samaynayseen unbaa laidin la idinka abaalmarinayaa sidaabaa lagu dhahayaa dadkiibaa marka la kala soocayaa iyo aakhiro shanigooda sidii ay dadka kala ahaanayaan iyo ayaa markaa aayadaha dambe la gelayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed